barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha noofembar waa lix toddobiyo tobanaan dhahdee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan bukhaari iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah wiil ka soo laabtay dalka sweden oo haatan ku sugan magaalada hobyo waxa uu ka sheekaynayaa arrimihii uu la yaabay
hobyo meesha horta wiil xamaraa sana jooga ka yaabanaa hobyaao xamara janaada ila noqotay inta hobyo maalahay dhalinyarta horta iskuul haddaawa la furaba iskuul dhan hobyo
sidoo kalena waxaan idiin haynaa door nooce ah ayaa dhallinyaradu ka qaadan karaan gurmadka abaaraha
guddigan dhallinyarada waxay la shaqeeyaan oo runtii aanu wixii anagu aanu ama qorshe ama qarashkeenna aanu gaadhsiinaa guddiyada heer qaran ee jira abaartii hore sidii ay sahri ka dhawaajisay waxa aanu markii aanu dhammaystirnay la kulannay guddiga abaaraha heer qaran oo aanu ku wareejinay wixii dhallinyaradu ay runtii ku deeqeen
heese kala duwan ayaan idiin haynaa waxaana ka mid ah
dayxii cadceedda darrad layga yeedho daruuraha korkooda durban layga
heestaas iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta marka hores waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abi ayaa la filayaa in uu xoogga saaro iskaashiga dhinaca ammaanka ee uu dalkiisa la leeyahay maraykanka kulanka lagu wado inuu maanta la yeesho madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump tani markii uu ku guulaystay doorashooyinkii madaxtinimada ee toddobaadkii hore donald trump ayaa qadka telefoonka kula hadlay qaar ka mid ah madaxda adduunka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha masar cabdilcasiis cabdilfataax al sisi hogaamiyaha jarmalka angela markel iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin laakiin kulanka uu la yeelan doono ra-iisul wasaaraha jaban ayaa noqon doona kii ugu horreeyey oo uu trump si foolka fool ah uu ula kulmo hogaamiye ka socda dal ka hor inta aanu xilka la wareegin bisha january ee soo socota intii uu socday ololaha doorashooyinka maraykanka ayaa donald trump uu marar kala duwan u ka hadlay jaban isaga oo yidhi ma ahan in maraykanka uu lacag badan geliyo difaaca jaban maraykanka ayaa waxaa jabaan ka jooga saddex iyo konton kun oo ka mid ah militariga maraykanka saddex iyo afartan kun oo ah xubnaha qoysaska ciidamadaasi iyo shan kun oo ah shaqaalaha rayidka ee wasaaradda difaaca maraykanka hay-adaha xuquuqda aadanaha ee dunida ayaa cambaareeyey go-aanka dowladda ruushka ee ku saabsan ka bixitaanka maxkamadda dembiyada caalamiga ah taas oo ay sheegeen in tallaabadaasi ay astaan u noqonayso in moscow ay dib uga joogsanayso hannaanka cadaaladda caalamka iyo weliba hay-adaha ka shaqeeya ruushka ayaa laba sano kadib markii maxkamadaas la aasaasay qalinka ku duugay inuu xubin ka noqonayo hase ahaatee tan iyo xilligaas marna baarlamaanka ruushku ma meelmarin heshiiskaas go-aanka ruushka ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalal badan oo afrikaan ahi ay horey u sheegeen in ay ka baxayaan maxkamadda i c c
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku horeyno hobyo mucaawiye axmed waa wiil dhallinyaro ah oo ka soo laabtay dalka sweden haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada hobyo ee gobolka mudug waxa uu ka sheekaynayaa duruufaha uu la kulmay iyo weliba kala duwanaanshaha habfikirka dhallinyarada uu kula kulmay hobyo iyo deegaankii uu kusoo koray ee sweden wariyaha v o e da ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waraystay mucaawiye axmed
dhalinyaro badan ay mashquulsan yihiin waxay ku mashquulaan ay haystaan sida maxaa ladhahay iskuulay dhigtaan markii iskuulka laga soo baxo meel bulshaa jirto oo laisku imaado oo laisku mashquuliyo s- ha- hab kasta ha noqoto marka eh, dhali- waxaa leeyahay dhalinyarada xagga badanaa eh, wiish- eh, way is xu- eh, xushmeeyaan qalad markay galaanna qaladka m- eh, mu- mu ku dedegaan ways- waxaa leeyahay eh, way is raaligeliyaan adi Eh, sidoo kale maxaa la shukaansi markay tahay xataa eh, xo- eh, xoriyad ay- eh, xoriyad ayaa jirto sida inta bulshada badanaa mashqu- waxay ku mashquulaan ay haystaan dhalinyarta Eh, is- eh, iskuul haddii aadaan dhinkii kasoo baxaa badanaa tarjiimaa la iska fadhiyaa waa laiska waa la- waa- waa- waa laiska ha- maxaa la waa laiska murmaale iyo maxaa la haddii la dhaho magaalo ahaan magaalo haddii la aadayo badanaa kh- kharash lu- lagu aada ma- ma- magaalada ma haystaa dhalinyarta badanaa Ile kharash le waa inta Em, dhalinyarta badanaana waxay- m- shaqo eh, shaqo ma laha sida xagga camal dhalinyarta barkii iskuulka laga soo baxo xiliy- eh, xiliyada fasaxa sha- eh, shaqaa dhalinyarta la siiyaa I- maxaa la dhaha- is- si u helaan maxaa lahay magaalo joogooda iyo iskuulka dhex iyo iskuulka markay dhiganayaan magaalo joog waa la siiyaa in yar ee mucaawiye inta markaa timid magaaladan hadda hobyaad ku sugan tahay ee maxaa kuula cajaa'ib badnaa dhallinyarada markaad la kulantay haa hobyo meesha horta xa- awel xamaraa sana jooga aa- aa- aa ka yaabanaa hobyaa xamaraa janaada ila noqotay inta hobyo maalahay dhalinyarta horta iskuul haddaa la furaba iskuul dhan hobyo dhalinyartana shaqo mar markii la wax shaqo iyo hayaan ma u jirtoba dhalinyarta isku wax la isubiya maalin kasta yaa waxa dhalinyarta horta ma u shaqeeyaan shaqo horta dhalinyar shaqeeya horta ma u jiro Bi- waxa shaqo inta taala ah arkay bibitooyin furan leh waa mehe shaqo inta kale ma arkin ee mucaawiye ee hobyo hadda muddo bilaad ku sugan tahay ee dhallinta markaad fiirisid waxyaabaha ay sameeyaan wax ku cajaa'ib geliya ma aragta
haa waxay cajaa'ib geliya waxaa waaye dhalinyarta adii maxaa lahay waxaaga iyo wax umalaa waxooda inay tahay yani dhasaaqada waa isla leedihiin camal Wax- haa wax u kala sooca ma lahan yani waxaaga waxaaga waaye haddaa haddaa qof reebta inaad siisid waa waa u garanay mehe ma ahan in oo gacanta lagu soo galo adi ya meeshaana ka wadaa haa gacanta lagu soo galaa adi sidayna isla leedihiin camal dhasaaqada ya dhalintu marka markaa fiirisid shaqo iyo hami ma ka muuqdaa inay shaqeeyaan shaqo hami waa laiska sheegaa waa waxa wey iska iska hadlaya badanaa hami shaqo waa la rabaa laakiinse wax usoo jeeda uma jiro horta dhalinyarta inta horta iska daa dhalinyarta inta badanaa is- maxaa maxaa lahay iskuulama soo dhigan haddaa iskuulla furay dhalinyarta ugu yaa badan waxaa waa xamar jaamacadaa laga soo baxay waxaa la iska fadhiyaa biibito kabaa la iska casiisanaa hooyaa lo- hooyo ah baa lagu qoran yahay mise dibadda dad dad laga soo biilo jaamacad waa laga soo baxay malasoo malasoo raadsanayo gobolada mala imaanayo sida hadda go- gobolka markaa imaada kuwaas xamar ah oo la- aa laga yaab ila noqotay ilaan inta waxaa loo baahan yahay dad oo jaamacad kasoo baxeen oo aqoon leh dad marka dadkaas Ah, dadkii ma u imaanayo tahriib iyo waxaasi ku mashquulsan yihiin iyo dibadda badanaa dhalinyarada inta ee xeebaha joogoo kale waxay aada uga shaqeeyaan kalluumaysiga markaad fiirisid kalluumaysiga iyo wax soo saarkooda dhalinyarada ee boqolkiiba intee la dhihi karaa kalluunka way ka shaqeysaa
kalluunka boqolkiiba dhalinyarada markii la dhaho adii boqolkiiba labaatan saa u arkay dhalinyaro badanaa ma ma ka shaqeeyaan adii dhalinyaro badanaa adii ka- kalluun horta meeshaan ma ku arkay waardiyo badanaa dhalinyarta iyo hala- badanaa waardiyo le mee kalluun dad ba- badan ka shaqeeyaan ma jiraan Sa- saa u arkay sheekada gabdhaha lala yeesho sheeko wadaaga xagga yurub waxaad noo sheegtay inay ee, xilliga shukaansiga free a tahay gabadha free ay tahay waqtiga la raba la kulmi karo inta ka hor maama inta horta ma wala kulmi karaba adi haddaa gabar la kulantid aa meel aa- aa- aa jidka la istaagto waxaa- wax kalaaba lagu maleena waa lagu mashquulaaba ya wax kalaa maskaxda wax- wax wax kalaa lasagelin ayay dadka gashanayaan badanaa haddaa gabar la shukaasanaysid telefoon iyo la hadal ee, ee, mucaawiye dhalinyarada markaad u timid ee, mudug joogta gaar ahaan degmadan hobyo sidee adiga ku arkeen adna sidee u aragta dhalinyarada adi waxaa lahay dhaqankooda si dhaqankooda weli fahmin dhaqan ka duwankii aa ka timid haa dhaqan aada ugu duwan ay haystaan
ma waxay isleeyihiin waa dhaqan celis
kow dhaqan celis la lagu fikiraa fakii koowaad taas waaye dhalinyarta iyo dadka dhan akh- ee xaggu ka yimid intuu imaaday dhaqan celis waa kow waxay ku fikirayaan marka kabacdi dadka isbarano kabacdi markaas dadkaas we- waxay fahmaya inaa dhaqan celis u imaanin kaasi waxa uu ahaa mucaawiye axmed oo ah wiil dhallinyaro ah oo kasoo laabtay dalka sweden waxa uu u waramayey waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan saacaddu waxay tilmaamaysaa afrikada bari kowdii iyo afartan iyo kow daqiiqo halka ay washington ka tahay shantii iyo koob iyo afartan subaxnimo deegaano badan oo ka mid a dhulka soomaalidu degto waxaa xilligan ka jira abaaro daran taas oo saameyn ku yeeshay xoolihii iyo weliba bulshadii ku dhaqnayd dhulka baadiyaha ah waxaa isa soo taraya baaqyada ay jeedinayaan madaxda soomaalida iyo waxgaradka bulshada oo ku aadan in dadkaas la kaalmeeyo somalilan waxay ka mid tahay meelaha abaaraha darani ka jiraan waxaana jira dhallinyaro isu abaabulay inay door ka qaataan abaarahaas haddaba shalay waxaad maqasheen qayb ka mid a waraysigan haatanna qaybtii labaad ee waraysigaas oo wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac qaar ka mid a dhallinyaradaas uu la yeeshay ayaan idiin soo gudbinana ayaan la injineer cabdiraxmaan een, haddaan ku weydiinayaan le een, howlgalkan wuxuu ka socdaa een, magaalada hargeysa oo dee dabcan idinku hargeysa aad ku sugan tihiin waxaa laga yaabaa goobaha ay abaartu ka dhacday inaan hargeysa un ahayn inay tahay baa laga yaabaa gobolada galbeedka hore dee gawayn dhaqaano gobollo kale ahayd haddana bari gobollo waaweyn sida sool sanaag iyo weliba qaybo ka mida togdheer bay ka taagantay in ma wax hargeysa un ku kooban ba mise gobolada kalena qayb bay ka yihiin Een, bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay Een, horta qorshahani een, hargeyso kuma koobna een, jamhuuriyadda qaranka somalilan goboladay ka kooban yihiin Een, jidhkaaga ma- tusaalaan kusoo qaadanaya weriye een, shirwac waxaan kusoo qaadanaya jidhkaagu hadday meelku damqato een, jidhkao dhan uu xanuunsanaya marka haddii caasimadii qaranka laga sameeyey een, qorshahaas xidhiidh gobolada jira oo maxaan ku dhahaa si aan isku dareen noqono hadday farxad ka jirto een, maxaan ku dhahaa magaalo ka mida bariga ah, waa inay farxadda lala qaybsadaan een, maxaan ku dhahaa een, galbeedku gobolada kale way laakiin seed u xidhiidhaan imika tusaalahaan oo kale halkan aad joogtaan hawshii baad qabanaysaan waad ku dhawaaqdeen kulan baad qaban doontaan dee hawluhuna halkan un maaha dee dhallinyaradii goobo badan bay joogaan kuwaasi qayb ma ka noqonayaan see seed u xidhiidhaysaa Een, qorshaa jira een, marka hargeysa laga sameeyo kulan noocaas oo eh, siday axmed iyo sahrakiin sheegayeen Eh, marka kulan caynkaas laga sameeyo waxa ku xigi doonta gobolka awdal gobolka togdheer marka waxaan waa wax balangaraysan oo dhallinyarada jamhuuriyadda qaranka somalilan isku xidhan yihiin waayahay En, iminka waa dhaqaala waxaa la ururinaya tusaalahaan oo kale hargeysa lagu qabanaya habeenku tusaalahaan oo kale eh, jimco oo kale la qabanaya n gobolada kalena qorshuuma yahay in iyaduna sidan oo kale En, inay qayb ka noqdaan ay kulanadan oo kale qabtaan sidan oo kale isu maamulaan matiinan bay ku koobnaanaysaa mise kuwa kale laftirkoogana waad u gudbinaysaan fariintan iyo nidaamka Een, waxaan qorsheynaynaa markay hargeysa ka dhacdo caasimadda qaranka ka dhacdo waa inay goboladii kale gaadhaa goboladii kalena een, anigoo kale gobolka awdal baan maxaan ku dhahaa een, ka socdaa marka markaan qorshahan hargeysa aan la garab joogsado walaalahay een, dhallinyartii hargeysa oo dhan urur maaha xisbi maaha gruub maaha laakiin waa dhallinyartii jamhuuriyadda qaranka somalilan oo is abaabulay Een, markaan ka hargeysa la geejiyaan xafladda la qabanqaabiyo tii booramaan qabanqaabin doonaa tii burcaan haddana qabanqaabin doonaa marka dhallinyartu kuma ekaanayso keliyaata dhallinyarta hargeysa oo keliyaata maaha wagaag haddaan hore ugu sii socdo dhegeystayaal xamse cumar ku joog En, eh, dabcan isna wuxuu ka mid yahay dhallinyarada hawshan wadda ee ku guda jirta En, xamse waxaa la ururinaya waa dhaqaale En, eh, wax- isla dad unbaa la gaarsiinayaa isla gobolaa loo shaqeynaya isku dad unbaa loo shaqeynaya markiin kun nimaadna dhaqaalahan iyo nidaamkan imika aad ku fikiraysaan aad bulshada isugu yeedhaysaan dabcan waxaa iyaguna jira en, eh, guddi abaaro oo somalilan dee sanado badan kasoo jiray oo howlay gacanta ku haya qorshayaal baa jira xisbiyadii baa dhinac ka wada dad badan baa wada En, eh, iyada kuwaasiad isugu xidhantihiin ma gaarkiin aad waxaan u wadaan mise waxa weeyaan en, eh, waxaa jira nidaam kaloo iyo weliba si kaloo uga fikirtiin aad isugu xidhantihiin marka koowaad ee, guddigan dhallinyarada ee, sidii runtii asxaabta aan walaalaan ay sheegeen waa guddi iyagu is abaabulay Ee, laakiin haddana dee nidaam iyo system baa jira ee, guddi heer qarana baa jira guddi waxaa jira gobolada ah Ee, guddigan dhallinyarada ah ee, waxay la shaqeeyaan oo runtii ee, aanu wixii anagu aanu ama qorshe ama qarashkeena aanu gaadhsiinaa guddiyada heer qaran ee jira Ee, abaartii hore ee, sidii ay sahri ka dhawaajisay waxa aanu markii aanu dhammaystirnay la kulannay guddiga abaaraha heer qaran oo aanu ku wareejinay wixii dhallinyaradu ay runtii eh, ku deeqeen mar kale eh, markii aanu ururinay dharka eh, safar baanu hargeysa ka galnay waxaanu tagnay awdal guddigii heer gobol baanu la kulannay iyagaanu ku wareejinay dad ilaa kun qof gaadhaya eh, een, eh, runtii wixii ay xidhan lahaayeen iyo hugoodii iminka eh, maadaama oo mar labaad ay abaartii soo noqotay intaanan hawshan gelin waxaanu eh, tallaabadii ugu horreysay ee aanu qaadnay ay noqotay inaanu la kulno guddigii eh, abaaraha ee heer qaran gabagabada haddaan ku weydiiyo n sanadkii horena waad ama sanadkan horaantiisana waad ka qayb qaadateen abaarihii haddana waad wadaan howlo kaloo dee khayriyana waad ku jirtaan n muxuu yahay n mustaqbaliyan n n qorshahiina iyo weliba waxaad maskaxda ku haysaan inta xigta Eh, walaal cabdixakiinow eh, laba umaan kusoo koobi mid waa fariin oo dhallinyarada waxaanu leenahay eh, aynu isku tashanno En, eh, sida beesha caalamka mar walba loo yidhahda hanoo soo gurmatana beesha dhallinyaradu inay inay beel tahay ummadda u gurman karta fariinta aan rabno inaanu gudbina waa taas Eh, qorshahayga mustaqbalku waxau yahay ummaddan inaanaan halkaa kaga hadhin Eh, wax kasta oo wanaagooda ah inaanu ka qayb qaadanno waxa aan runtii eh, wacad ku marno oo aan isu ballansanay dhallinyarada runtiis abaabushay in aanu mar walba ka shaqayno wixii ummaddan horumarkeeda ah kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o cabdixakiin maxamuud shirwac oo la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqaynaysay dhinaca abaaraha hargeysa ayuu warkaasi ama warbixintaasi nooga soo diray halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa v o a markaana aan u weecanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay fanaanka deeq dheeg iyo heestiisii meeday dahabadaydii
dayixiyo cadceedda darrad layga yeedho daruuraha korkooda durban layga tumaaye dariiqaanka laabtana dabaylihi jacaylka igu soo degaayo daris aanu noqone dayixiyo cadceedda darrad layga yeedho daruuraha korkooda durbaan layga tumaaye dariiqaanka laabtana dabaylihii jacaylka igu soo degaayo deris aanu noqone midan daawadoo kale dunidaba ma joogte midan daawadoo kale dunidaba ma joogte medhidahabadaydi medhidahabadaydi midan daawadoo kale dunidaba ma joogte midan daawadoo kale dunidaba ma joogte medhidahabadaydi medhidahabadaydi midhaa dayrta mata ama daawada helay midhaa dayrta mata hunay ama daawada helay ama sadaalayo dhacay digfeer aawada galay jacaylkii cilmi baadila igu dooganayo dadka kale ma aade ana layga dabariday inta dumar jeclaada doqu ilaa habaabo sida aan dardaranahay iska daba wareegtee jacaylkii cilmi baadila igu dooganayo dadka kale ma aade ana layga tabaariday intan dumar jecelaada daqu ilaaha baabo sida aan dardaranahay iska daba wareegate midaan daawadoo kale dunidaba ma joogte midaan daawadoo kale dunidaba ma joogte medidaha badaydi medidaha badaydi midaan daawadoo kale dunidaba ma joogte midaan daawadoo kale dunidaba ma joogte medidaha badaydi medidaha badaydi walaadayrta maanta ama daawada helay midhaadayrta maanta hunay ama daawada helay ama sadaalayo dhacay digfeer aawada galay
aan intaasi ku dhaafno codkii deeqdheeg iyo heestii meeday dahabadaydii heestan waxaa horey ugu luqeyn jiray fanaankii caanka ah allah u naxariiste yaasiin axmed digfer halka aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan bukhaari
aan ku horeyna ee waxaa berri lagu wadaa inuu ka furmo magaalada muqdisho horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya ee sanadkan labada kun lix iyo tobanka ciyaarta berri oo jimco ah ayaa waxaa lagu furi doonaa kooxaha hegan iyo elman horyaalka kubadda cagta soomaaliya ayay dad badan saadaalinayaan inuu sanadkan noqon doono kan ugu xiisaha badan marka laga eego ciyaartooyda iyo tababarayaasha ajnabiga ah ee ka qaybgelaya iyo qaar ka mid ah tiifiyada gudaha oo lagu wado inay tabiyaan dhinaca ciyaaraha kale ee caalamiga ah haddii aan eegno guddoomiyaha kooxda barcelona josef maria bertamao ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in ciyaaryahan leonel messi uu la joogi doono kooxda tan iyo inta uu ka fadhiisanayo guud ahaan ciyaaraha kubadda cagta messi oo afar jeer noqday laacibka adduunka ayaa heshiiska uu hadda kula jooga barcelona uu dhici doonaa sanadka laadakunsideediytobanka welina lama oga inuu kordhin doono qandaraaska iyo in kale messi oo u dhashay dalka argentiin ayaa u dhaliyey barcelona afar boqolsaddex iyo soddon gool afar boqol lix iyo konton kulan oo uu ugu ciyaaray dhinaca talyaaniga warbaahinta dalkaasi ayaa hadal haysa kulanka adag ee axadda dhex mari doona kooxaha mataanaha ah ee ac milan iyo inter milan labadan koox ayaa waxaa ka dhexeeya xafiiltan adag mar- mar walba oo ay kulmaan waxaana kulanka axadda xiisihiisa uu yahay iyadoo inter uu markii ugu horraysay hogaamin doono tababaro cusub oo lagu magacaabo stefano bioli milan iyaduna waayadan waxoogaa ayay kor u soo kacday waxaana ay hadda ku jirtaa kaalinta saddexaad kadib markii saddexda sano ee lasoo dhaafay ay ka mid ahayd kooxaha heerdhexaadka ugu dambayntiina guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ingiriiska martin gelen ayaa sheegay in macalinka kumeelgaarka ah ee xulka england great southgate uu yahay mid ka mid ah murashaxiinta ugu cadcad ee u taagan xilka tababaraha southgate oo ah macalin da'yar ayaa afar kulan oo uu leyliyey ingiriiska si kumeel gaar ahaan ah aanan marnaba dhinaciisa dhulka la dhigin waxaana uu ugu dambeeyey waxaana ugu dambaysay ciyaartii ay talaadadii hore ingiriisku ay la ciyaareen spain taasoo ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah dhegaystayaal xubintii isboortigana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan bukhaari oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socoteen haatanna gabagabadii idaacadda ayaan kusii shaqaynaa aan idiin soo qabto heesuu ku luuqeeya fanaanka saalax qaasim heesta meeday meeday
aan intaasi kaga gudubno heestii meeday dhegeystayaal waxa ay gabagabo u ahayd barnaamijkeennii dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya idaacadda duhurnimo ee v o a inta aan ku kulmi doono idaacaddeena xigta ee galabnimo waa aniga iyo ismaaciil farjar oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo